oo dadka nimanka afduubayo waa nimanka alqaacido way saxibkay alqaacidadee al-shabaab waay al-shabaab waay dadka afduub dadka u haysto waa al-shabaab waay intay ka afduubteen meel oo gobolka baay ee aan ka fogeyno waa konton ilaa lixdan meelahaas ku jirtay ka afduubteen ma garat magaceed meeshaas waxaa la yidhaahdaa meel oo tuulooyin oo oo oo dad oo reermey ay degan yihiin beeroley waay Me- waxaa laga kamid ahaa tuulada waa bedenbedey iyo waxaa la yidhahdaa dhuboy waxaa la yidhaahdaa cali muuman waxaa la yidhaahdaa kaamir meelo badan waay tuulooyin badan oo dadka laga caruuriya ma garat marka dadka la afduubtay yay yihiin waa kuwe dad oo meesha degan oo reermey ah oo oo masaakin ah oo laleeyahay waay dadka la afduubtay ma garat oo soomaaliya waa soomaali waay waa dadka me- meesha degan oo u dhashay eh, go- gobolada koonfur galbeed u dhashay waay marn waxaa la afduubtay afartan iyo laba marna waa shan iyo labaatan marna waa meel shan yaa laga afduubtay ma garatay oo waa dad aad u fara badane haa qof walba lacagtiis wuu iska soo furaa maalin lacagba inun ma soo baxayo marka dadka waa nin toban milyan baa iska soo furaa dadka qaar waa shan qaar waa lix milyan waay qaar waa saddex milyan waay bariina sugunta lacagta looga kala qaada ma garat guddoomiye dadkaas in la afduubtay maxaa cadeen oo u haysaa maxaad noogu caddayn kartaa dadkaas in la afduubtay way afduubteen xarakada al-shabaab aniga meeshaasaa mas-uulka ah gudoomiyaha degmadaas oo shabeelo goofguduudaa nahay cadaan baan cadayn baan u hayaa aniga dadka la afduubtay magacyadooda ayaa haddaan kor ka hayaa marka nin hadda loo haysto oo macalin macalin kuusa uu yidhaahdo oo saddex boqol iyo lixdan oo saddex boqol iyo labaatan milyan baa loo haystaa hadda meelse oo la yidhaahdo oo ee, hawees birmi ilaa haweenka iyo meelahaasay ku haystaan rag baan si fiican aan u aqaanaa meesha lagu haysta ma garatay oo haddii aad tahay mas-uulka deegaanka maxaad qabanaysay intii in dad intaas la-eg la afduubanayay walaahi hadda saaxiibka aniga meesha hadda magaalada aan joogay iyo nawaacigeeda ciidanka oo howlbii ku sameynaya difaaca loogu jiraa shacabka meeshaas waa aada loo- looma soo galin marka dadkan waa dad hormeya oo iska guura oo beeraley oo meel walba iska dego waay aniga marka wax qof uma waardiyi kara ma garatay marka haddiidnan dadka difaaci karin oo aydnan dhibaatooyinka noocaasi oo kalea ee ku dhacaya ka hor istaagi karin maxaad maamul ugu tihiin wallaahi niyo aad iyo aad baan ugu xumaay horta eh, shacabka soomaaliyeed meel kasta gudaha iyo dibaddaba dhibaatada waa haysaa ilaahay ha u gargaaro horta marka hore annagana wixii karaankeena oo dadnimadeena oo oo- iyo damiir ahaan in aanu la dagaalano oo wixii aan ka badbaadi karnan aanu la dagaalano diyaar baan u nahay afar iyo labaatan sano istaanbay baan ugu jirnaa ma garatay guddoomiye dadkaasi ma sidii aan naqaanay qafaali afduub caadiya ayaa lagu watay mise een wax kalaa jira wax kale ah ilaahay abuurtay oo dadkaas oo dambi ay dalka mise dadka ay ka galeen ma jirto dadkan waa maaliyadii waay wasaaradda maaliyadii waay sagaalay u aruursanaan inay dad ummadda soomaaliyeed ay kula dagaalamay bay rabaan marka sagaalay ka aruursanaan dagaalaho aan xisaabteeda aan ekeyn waayo deegaankaas lacagta la soo saari waa bilyaamaad way bilyaamaad soomaal oo jirin soomaaliya waay een guddoomiye ilaa iyo hadda ma jirtaa dad inta la soo furtay lacaga bixiyey oo caddeen noocaasi oo aad aragteen oo aad haystaan ma jirtaa war dad oo aan lagu soo furay oo toban milyan meel soo bixiyey yaan la kulmay oo degmada kala hariiday waana eh, lacagtaas bay soo bixiyeen saasaa lagu soo sii daayay marka saaxiibka anigu war kusurkuteen oo kuma sheegayo waa war cad baan kuu sheegayaa xaqiiq waay waa la ogyahay dadkan oo dadana mas-uumadaas dhan waa la ogyahay inaa dadkaas abduuf looga haysto oo lacagooda caruurisanayo oo oo dadka la daadayo habeen guryahooda lasoo dhacayo waa war cad waay aniga war xaqiiqaana ku haya inta qof ee weli ku harsan een xaaladdaas afduubka ah ma noo sheegi kartaa haddaan hadda hadda dadka la haysto waa shan iyo labaatan milyan- ay hadda shan iyo labaatan baa la haystaa shan iyo labaatan afartan iyo laba qof oo awal la abduubta waa lasoo sii daayay waa shan meel lagu qabtay waa afar baa lagu sii soo daayay oo hal oo oday oo nurdoon ee soo horeen meel kale afartanaa lagu soo qaatay adiga hadda haddii aan isku soo duubduubo waa shan iyo labaatan baa loo haystaa afduub loo haystaa hadda weliba dad kale la raadsinayo oo bulshada ah oo habeenkii bay wareegaan dad kale hadda la caruurinaya aan iska jira ma garatay dadka la soo daayana gebigoodba lacag bay wada dhiibeen miya dhammaantooda waa dhammaantooda beriin sugunta u kala dhiibeen oo lacagta ninka manin ninka geel hadduu leeyahay toban baa biiciyaa ninka cali ilaa hadduu leeyahay shan milyan baa biiciyaa dadka intaasaa loo kala gadaya ma garatay idinku marka maxaad qabateen ilaa iyo haddeertaan maxaa samayseen wixii anaga oo karaankeena waa waa la dagaalamayna wixii aan aroodin waa ummadda soomaaliyeed mase dawladda dhaxe iyo dawladda koonfur galbeed waan usoo sheegnay inaana nimankan lala dagaalo oo dalkan iyo ummadan ay dhibaatada iyo halaada ay ku hayaan in war lagu qaado oo degdeg loo horeeyo dalka laga difaaca aniga codsigaasna dawladda dhaxe iyo tan koonfur galbeed waa u jeedin waxaad tihiin maamulkii deegaanka dadkaasi lacagaha faraha badan ee aad sheegaysid in laga qaadayo wax ma ka dhiibaysaan wax ma ka soo furanaysaan dadka adinku dadka oo meesha ku hareereyno waa nin walba ninkii hadduu meesha ugu hero xaaskiis bay tagaaya nin walaalkiisa bay aadaya anaga qaana kuma noqon karnaa dadkaas inaanan anaga al-shabaab kasoo furno oon lacag aan dhiibno ma noqon doonta marka ayaga si ayaga u isku soo furtaan oo nimanka aroomadooda bay ugu soo xiriiraan sababtaas bay lacagta looga bixiyaa ninka marihiis iyo hoolihiis isagaa isku soo furaa